soomaali weyn oo dhan baa matalnaa xildhibaan qaran baa nahay laakiin dee national kasoo doortayna way tahay waxyaalaha uu maanta gaas ugu dhiiranayo ama uu dadka hantidiisii iyo dhulkii uu rabo inuu ujajabiyo na waxayba kamid tahayba mooshinkan laga keenay wuu og yahay waana meesha keliya oo maanta saddex boqol iyo lixdan milyan intii lagu soo qaatay laga bilaabay xaafadihii wadanka in la burburiyo oo dadkii la barakiciyo daamijka walaala maanta la wado waa waxyaalo wallaahi qof kasta oo shaksi bili-aadan ah oo damiirla oo soomaaliya oo muslin ah waa wax keliya uu ka diidiyo sababtoo ah deked baa la dhisayaa baa layidhi gaas wuu ku mahadsan yahay wuxuu soo qabtay laakiin waxa uu ku khaldan yahay in laga qabto way ku qas waa ka sabtay annagana nagu tahay inaan ka hadalno mooshin baan ka keenaynaa weligayana waa wadaynaa inta wad dadkeenu la baabi'inayo ama dadka iyaga dhibaato lagu keenayo waa ka shaqaynaynaa waana ku qasbannahay bari midda maanta ka taaganna reer bari oo keliya uma taalo reer puntland oo keliya uma taalo soomaaliya oo dhan bay maanta u taalla dad intii lacag lagu soo qaatay masaakiin ah oo aan iyagoo aan waxba lagala tashan iyagoo aan waxba magdhow la siin cagaf cagaf iyo guryahoodii la leeyahay guryihii xataa aan ka baxa la orano dadkii caruurihii ay dhex taalo imagine walaa la yidhi waa laydin dul marinaya waa laydin burburinaya oo loo awood sheeganayo laakiin warka anagu ma hayno guryahan la burburinayo adigu warka xagaad ka keentay walaal maantay taagan tahay madaxweynaha ayaa afkiisa ka qiray madaxweynuhu wuxuu in badan sheegay oo dadka u sharaxay in horumar iyo deked iyo mashaariic la keenayo oo tusaale ahaan dekeda boosaaso horumar mooye aan waxba iska dhimaynin ma u muuqataa in xildhibaanada laftigooda arrintaa kasoo horjeedaan gaar ahaan deegaanka laydinka soo doortay puntland maya ma jirto horta taas in xildhibaanadii kasoo jeeday oo nacam puntland ah dad kuwa badan baa nala soo xiriiray saddex boqol iyo lixdan milyan buu ka sheegay gaas afkiisa inuu kusoo qaatay dekeda waxaana og tahay saddex boqol iyo lixdan milyan markii runta loo hadlo saddex dekedood bay soombay puntland u dhistaa maanta in deked la dhisaa waa wax fiican in horumar la sameeyaana waa wax fiican qof bili-aadana kasoo horkajeedi karaana ma jirto waxaynu ognahay xataa dekedan imaaraadka waxay ku taallaa bad dhexdeed cabdiweli isagoo aan dadka islaameed oo gurigii kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii la dhisay intuusan dhihin waa burburinaya waxa ka wanaagsan lacagta uu sheeganayo laakiin anigu gaasna waxaan leeyahay oo aan u marinaya in aad wanaagga halka sanoo ku hartay ee wanaag samaysay waan gartay oo ay ku dayasho beri kuu noqoto oo aad badda dhisid intaad dadka guryahooda burburinaysid idinku xildhibaanadii federaalka loo dirsaday baa tihiin xildhibaano kale oo reer puntland ayaa jooga oo boosaaso iyo garowe iyo laga soo doorto oo deegaanka arrinteeda quseeyo maxaad arrinta iyaga ugu dayn weydeen oo xildhibaanadiini federaalku arrintan uga hadlaysaan annaga way ka hadleen hadda ka hor moobay ka keeneen waad ogeydeen oo aad bay u dadaaleen xildhibaano federaal oo badan oo iga horreysbaana ka hadlay midaan maanta aniga aan ka hadlayo waa mid i qusaysa kuwo kalea ila jooga dad badan baana ka hadli doona ma aha mid tan indhaha laga dadan karo ma aha waxay annaga farxad noo ahaan lahayd maanta in la dhaho sakadii intii laga kaafsadayba al-shabaab la saaraya oo buurihii laga saaraya oo maalin walba dadka gowrgowracaysa